سيدنا ومولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما وحده رفع الخضاب اللاحق ثبوت حكم بالخضاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخضاب الثاني وجاز نسخ الرسم دون الحكم, دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بضل ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى bismi illaahi araxmaan iraxiim bal waxa aynu ku soo jirnay afcaashii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh marka ficilkii uu isagu laba yimi iyo qaybihii uba kala baxayay iyo inaga xaqeenna wuxuu noqonaya bal ficilkaasi xagga dayashay iyo dayasho la-aan iyo bal xukunka laba siinaya ama uu yeelanaya aqwaalihii kuba yimi waan soo wada aragnay labadan bayd oo kollay baabkaa raacsanaa wuxuu sheekhu kaga hadlayaa raximahullahu tacaala taqriirkii waayo sunna rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh dad saddex qaybood buu noqon waa qowlkiisii iyo ficilkiisii iyo taqriirkiisii kalle waxa soo raaci kara waa umuurahan kutubta shamaaisha ama si ay kagaba hadlaane rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh sifaadkiisii ee ama khalqiga ahaayoo si ilaahay uba abuuraya sifaadkii jaanibka ahaa ama sifaadkiisii khuluqiga ahaayee khuluqii fiicnaa ee ilaahay subxaana watacaala siiyey taasee bal umuurahaasna waa dee rasuulka ilaahay sunnihiisiinbaaba yihiin bal haddaba markaa ficilka waa taan soo aragnay qowlkii ama akhbaartiina way noo dambaysaa walow dee umuuraha caamkii iyo khaaskii iyo umuuraha mutlaqii iyo muqayadkii iyo waxyaalahaan soo maray daahirkii iyo umuurahaasba dee aqwaashii rasuulku iyaguna qeyb ay kaba ahaayeen umuuraha noqonaya laakiin khabarka balama dee aqwaashiisii kale iyo waxyaalaha qaybahoodii umuurahaasi waa waxay noo dambeeya sheekhuna sida kitaabkii horuu kala farqiyey oo meel kuma ururin rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh umuuraha sunnihiisii ah ee halkana ficilkii iyo taqriirkiibuu ku sheegay akhbaartiina uu dambaysiiyey isagoo dee saan aragna naskhigan iyo imakaynoo bilaabmiya ay u dhexeeyaan markaa taqriirkuna waxa weeyaan munsuu sheekhuba halkan inoogu suurayn doono rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh agtiisa ayaa axad uu ku samaynayaa ficil oo waxbuu la imanayaa rasuulka ilaahayna ma inkirayo ee waa ku sugayaa taa ama ruux baa hadal ku hadlaya rasuulka ilaahay agtiisa kaga hadlaya rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu ka aamusayaayo waxa weeyaan wax inkaara iyo diidmo oo xaggiisa ka dhacday ama kasoo fulaysaa ma jirto arinka caynkaasa waa kaa taqriirka la ydhaha taqriir waa sugitaan rasuulka ilaahay baa ruuxan waxaan kuba sugay oo ku daayay rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh saa ilaahay uga dhowruu macsuum ugaba yahay ficil baadiloon toosayn oon daama jidaysnayn oo adugu aan bannaanayn inuu la yimaado hadal baadila inuu ku hadlo sida uu macsuumka ka ugaba yahay ayaa shay baadila oo uu maqlayo ama uu arkayo inuu ka aamuso oo uu raaxii taa kuba sugo taas haddii dee inkaar hore u sabqi aanu jirin oo dee layska ogaa waxan inuu muxaram yahay oo munkar yahay oo taas oo dee markaasna hadalku aanu taairiya waxyaalo saasa ana aanu lahayn bal adigu haddaanay suuro saasi jirin dee waa ka dhowrsooyin taasna ilaah baa ka xafiday ama ka dhowray oo manaa rasuulkii ilaahay shay baadila cid kuma sugayo ama ficil ay samaynayaan haba noqoto ama qowl ay laba imanayaan haba noqoto marka waxay aamuskaa iyo sugitaan kaasi daliil u noqonayaa shaygan calaqal jawaaskiisa iyo mashruuciyadiisa ama dee jawaaskiisa uu bannaan yahay ee shay xaaraama aanu ahayn xagga sharciga wax munkar ku aynaanu ahayn taas bay taasi ay caddaynaysaa bal markaa taa weeye oo taqriirkiisii ayaa imaka intan inoogu sheegaya masalada kole suuradeedna waa taan marka waxaana raacayo lamida dee wixii agtiisa laguma sameeya oo kuba hadlay wixii uu ka warhelay rasuulka ilaahay inuu dhacay ama qowl ha noqdo ama ficileh yaanu uba joogin isagu ee uu markaasna inkiri waayeyna la midun weeyo wixii uu isaga agtiisa laguba sameeyey ama lagaga hadlay unbay la mid tahay labada baydna intaasuu inoogu sheegi oo wuxuu ihi waa in aqara rasuulku hadduu sugo qowla khayrihii isaga kayrkii hadal uu leeyahay oo ka soo fulay ayuu sugay oo ma inkirin jucila waxaa laga dhigayaa taqriirkaas iyo sugitaankaas ama qowlkaa deeqa uu sugay qowlkaa dad kale ah ama ruux kale uu kuba hadlay ka qowlihii qowlkiisa oo kaleo dee qowlka rasuulku koley wuxuu tilmaamayay sheegan jawaaskii iyo wax ka sareeya bal markaa tanna waa inuu sheegani wax bannaan yahay ama dee mashruuciyad taas weyn kadaaka saasoo kale waxa ah oo la mid ah ficlun ficil qad fucila la sameeyey oo rasuulkii ilaahayna uu sugay oonu inkirinna qowlka ayuunbuu la mid yahay oo maxaa laga dhigi kanna jucila ka ficlihi xagga marka la eego waa jawaaskiiyo umuurahaas ficilkiisioo kale ayaa laga dhigayaa wamaa jaraa wixii dareeray macnaa wixii xasilay wixii dhacay ee laama la sameeyey ama laguba hadlay fii casrihi waqtigiisii iyo intaa uu noolaa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh uma dalaca uu ka warhelo daalacduu ogaaday calayhi isaga korkiisii uu daalacduu ka warhelay weeye in aqarahu hadduu rasuulka ilaahay kaas waqtigiisii la sameeyey ama lagu hadlay ee uu ka warhelay uu sugo oonu inkirin oo xaggiisa wax inkaariyo xadiidmiyaani kaba soo fulin kaasna falyutabac ha la raaco kale masaladu waa taan soo suureeyey marka waa rasuulkii ilaahay wixii hadalkii agtiisa lagaba hadlay eenu inkirin waxay taasi tilmaamaysaa ruuxan faacilkii hadalka ama qaa'ilkii hadalkaa ku hadlayna hadal jaa-isa oo bannaan inuu ku hadlay dee markaa raacitaan ciddii kale ee hadalkaasoo kala tidhina ay u bannaan tahay sababtuna rasuulkii ilaahay wuxuu macsuum ka yahay inuu ruux ku sugo shay munkar ah uu kuba sugo haddii ficilkii agtiisa lagu sameeyey si agtiisoo dee dabigan ama bahashan waxaweyaan dabiga laydhaha laguba cunay oo kale isagoo rasuulka naftiisa ay diidayso haddaa uu isagu kuba dhici waayo inuu cuno taasna maxay tilmaamay dee waxan inuu mubaax yahay hadduu xaaraam yahay oo in la cunaanay bannaanayn kumuu daayeen khaalid iyo ciddii cunaysay wixii waqtigiisii dee la sameeyey ama lagu hadlay ee uu ka warhelayna waa taasun way la midun weye eenu inkirin xagga arrintana rasuulka ilaahay looga tiirinayana rasuulka ilaahay baa macsuum ka ah inuu ruux shay munkara ama baadilo uga kaga aamuso oo uu ku sugo taas weeye marka jawaaskiisay taasi noo tilmaamin wain aqara hadduu sugo qowla khayrihi jucila waxaa laga yeelayaa qowlkaas dee uu rasuulka ilaahay aanu inkirin ka qowlihii qowlkiisii oo kale waa xaggan inuu ina tusayo jawaas lilfaacili wa lilghayrihiba kadaaka saasoo kale waxa ah ficlun ficil qad fucila la sameeyey oo dee rasuulku waa aqarahu dheh rasuulka ilaahay uu sugay oonu inkirin oo isaguna ficilkiisoo kale ayaaba laga dhigayaayo ruuxan sameeyeyna waa u bannaan yahay ciddii kalena way u bannaantay wey wamaa jaraa wixii dareeray xasilay dhacay ee la sameeyey ama lagu hadlay fii casrihi uma dalaca uu ka war helay calayhi korkii oo uu daalacduu ogaaday in aqarahu hadduu sugo falyutabac isna kuwaasubay la mid yihiin beydka hore kuwa sugan in la raaco bal taqriirkiina halka ah oo qayb afcaashii iyo waxyaalaha dee ama ficilkii iyo qowlkiiba isugu jiray na halkaasaan kuba dhaafaynaa afcaashii ama sunnihii rasuulka qayb kaba midoo ficilkiisa iyo taqriirkiisiina halkaasay noogu dhammaatay waxay inoo dambeeyaan waa akhbaartii baabu naskhi naskhiga baabkiisii ooye waa naskigii adigu uu inoogu soo daray abwaabtii usuul fiqigee machuudka ahaa bal baabkiisii weeye marka wuxuu ihi naadimku annaskhu naskhigu naqlun raritaan wax la naqliyo taas baa naskhi lagu magacaabaa oo ujeedadu waxbaa halkiisii laga naqlinayaa isagoo hadda isagii iska baaqiya ayaa wax lamid ah la naqlin markaasi aw isaalatun ama zuulin wax la suuliyo ayaa naskhigu yahay kamaa xaka uu say culimmadu soo naqliyeen ee aynooga soo naqliyeen ay nooga soo wariyeen can ahlilisaani qolooyinkii luqada ehelkeeda ahaa ee cilmiga luqada aimada ku ahaa si ay noogaba soo naqliyeen fiihimaa waa naqligan fi naqli walisaalati naqligiiyo isaalada oo wuxuu leeyahay naskhigu luqada markaynu eegno ee dee ahla luqana laga soo naqliyey laba macnuu leeyahay naqli wax la naqliyo sabal maalan haddaad tidhaahdo nasakhtu maa fii hada alkitaabi waraaqo kalaad soo qaato kitaabkan wixii ku qornaa baad naqlishay oo aad meel kale ku qortay isagii halkiibuu baaqi ku yahay laakiin dee inay wixii dhab ahaan ku yaalay iyagii intaad qaaday ood kelimo kelimo iyo jumlo jumlo u qaaday halkan maad dhigin ee wax la mida ayaad halkan kuba qortay taas walow uu baaqi ku yahay halkii hore waa macnaha naqliga oo nasakhtumaa fii hada alkitaab oo bal markaasi naqlibaa taas macnaha naskhiga waa la yidhaha naqligaas waa macno uu leeyahay macnaha labaadna waa isaalo wixiiba meeshii laga saaro oo wax kale ay meeshiisii yimaadaan haddii la yidhaaho bal matalan qowlkooda ay meesha halkan soo naqliyaan nasakhat iriixu lathara dabayshii waxay nasakhday raadkii macnaa raadkii meesha jiray markay dabayshii ay meeshii dee raadkii dabadeed dabayle ay timi ayay tirtirtayoo way suulisayba weeye haddii la idhaah nasakhati shamsu dillana ee imika markaa ay cadceedu soo baxdee weli aanay dheeraan waatan ashyaadan taagan oo dhammi ay hadh dheer leeyihiin markay kor noqotaba hadhkii waa meeshii ka suulayaayo cadceed bay meeshii noqon ilaa uu dee meeshii dhinaca kale uu soo wareegaba hadhkii oo fay uu noqdo taasoo kale hadhkii imika jiray waxa bedelay intuu meeshii ay ka tagta uu ka tegay oo ama laga suuliyey cadceed buu noqday waa isaalo oo nasakhati shamsu dilla marka la ydhaa marka labada macne ee naqliga iyo isaalada ayaa naskhiga xagga luqada la ydhaha istilaax waa inoo dambeeya labadaba ahluluqa way inoo soo naqliyeen culimmadna way inooga soo wariyeen dadkii luqada ahlalisaanna wuxuu uga jeedaa ahla luqati way waa dadkii luqada ahaaba ay labada macnaba marka labada macna horta naskhigu xaggii luqada leeyahay waa isaalo ama naqli isaalo iyo naqli labadaba luqadii uu yimaadaa amaa xaggeennan imika waxaan u jeedno way inoo dambaysaa annasku naskhigu naqlun rarid la wax la raro oo la guuriyo waa la yidhaa oo wax laga guuriyo kale aw isaalatun ama zuulitaan la zuuliyo oo laba tirtiro oo meeshii laba baabiiyo wixii oo la suuliyo wax kale ay meeshiisii yimaadaan kamaa xakaahu kamaa xakahu si ay culimmadu uga soo naqliyeen ay uga soo wariyeen can ahlilisaani qolooyinkii luqada u ehelka ahaa fiihimaa labadan macnaba ee naqliga iyo isaaladaba taasi wuxuu ahaa waxa weeye waa luqadii tii inaga ina khusaynaysay waatan wuxuu idhi bal markaa sheekhu raximahu llahu tacaala waxaduhu haddaba naskhiga tacriifkiisu iyo xadiisu rafcu lkhidaabi khidaab waa daliilkan ama qur-aan ama xadiida maanta ijmaac waxma nasakhayo lamana nasakhayo qiyaaskuna wax ma nasakhayo ijmaac haddii xataa naskhi uu meesha yimaadina waa daali uno mustanadkiisa ayaa naasikhi noqonaya khitaabku marka waa qowlkii ilaahi qowlkii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh haddaba khitaab koryeelkiisa uu kor yeelo allaa xiqi dambeeyey oo mid hore oo ka horeeyey haleelayo ka daba yimid koryeelkiisa uu kor yeelo weeye hubuuta xukmin xukum sugnaanshihii waa xukum sharciya oo sugnaa bilkhidaabi khidaab ku sugnaa khidaab assaabiqi horeeyo kan laaxiqa ka horeeyey oo waa xukum sharci oo isagu dee xukum sharciga kole hadduu yahayna daliil baa sugay khidaab baa sugay kaas koryeelkiisa uu la kor yeelo ama koryeelkiisa la kor yeelo taas baa la yidhaa rafcan koryeel wa calaa wejin xaalo ama weji korkii isagoo ataa yimi weji korkii ama xaalo korkeed ama maca wejin ata lowlaahu kaasoo khidaabkaasoo lowlaahu may haddaanu isagu khidaabkan laaxiqi aanu jirin lakaana uu ahaan lahaa xukumkaasi la kor yeelayaa ee marka hore khidaab hore ku sugnaaday daaka xukumkaasi haabitan mid sugan oo lagu camal falo oo socdo uu ahaan lahaa kamaa huwa si uu ahaa uun uu ku baaqi noqon lahaa idaa taraakhaa goormay noqo idaa taraakhaa hadduu dib dhaco oo canhu waa khidaabkaa hore uu ka dib dhacuu ka dambeeyo fi zamani xagga waqtiga maa bacdahu wixii isaga ka dambeeyey ee min alkhidaab athaaniy khidaabkan labaadu markii horena laaxiqa kaba cabireen bal waa tacriif dheer oo kitaab yaroo mukhtasara aan u yar munaasib ahayn laakiin saan soo aragnay kitaabkii hore isna tacriifkan dheer ku tacriifiyey ayuu tabac u yahay ee weliba dee hadduu intii ku gaabsadee isna waxyaalo kale oon halkii hore kuba sugnayn rafcantaas iyo ataa iyo min alkhidaabi athaaniy iyo maa bacda adigu waxyaalo badan buu ku dardarayoo tacriifkii hore aynu kitaabkii yaraa ku soo aragnay waraqaadkaha ilaa bal haddaan dee tirino markan xataa damiiradii iyo adigu markaan tirino kelima ahaanuun ilaa toddobiyo toban kelimuu noqonayay kana ilaa tobaneeyo kelimo kale ayaa kusoo biiro dhowr iyo labaatan ama toddobiyo labaatan kelimo ayay noqotay tacriifkii naskigu ee kutub aada u waaweyn oo la arko kutubtii dee marka la eego heerarkii ugu dambeeya usuulka ahaa ama markay noqoto musalax heerarkooda ugu dambeeyay ahaa markay naskiga tacriifinayana barhkood afar kelimo keliya oo ayaabay ku gaabsadeen bal kuwa nadmiyo ah ayaa afar kelimo keliya oo dee waxa weeyaan kuwa gaabsaday oo rafcu xukmin sharciyin bikhidaabinta bal haddii lagu sii yardaro kelimo yar oo keliya rafcu xukmin sharciyin bikhidaabin mutaakhirna waa dee hadal dhanba weeyaan oo shantaa kelimo ayaa toddobiyo labaatankan kelimoba inagaga fillaa laqbadoodii baa marka adkaan ujeedadii iyo ikhtiraasaadkiina way iska yar badnaan laakiin bal waa horta waa tacriif marka hore baan soo aragno takraar xataa juweyniyo saa markii hore ku tacriifiya waraqaadka kitaabkiisa weyne labada mujalad ku madbacaysana aada u weyno buurbuuran weliba ee burhaan la yidhaaho tacriifka naftiisa uu ku diidanay isagana waraqaadku ku tacriifiye bal markaa laqbadii baan deeta dib ugu laabmi taasa ina qasbaysa marka wuxuu ihi waxaduhu waxyaalahan waxaan leenahay afartaa keliya ama afar kelimo ama shan kelima lagaga maarmi kari lahaa bal de ay kuma kaaftoomeen oo kale suyuudi manduumadiisa kun iyo afarta boqol iyo ziyaadada bayda kun iyo afar boqol iyo toddobaatan ee uu jamculjawaamica ku nadmiyey ayaa markuu ka cabiray un dee anasqu naqlun aw isaalatun wasawaab marka fi lxadi rafcu xukmi sharcin bikhidaab intaas alfiyada suyuudi waa isla beyd alfiyadiisa suyuudina waa beydkaasuma kuba sugnaa labadiisa kitaabo wayda kolba kii horreey mooyo ka kale waa beydkii kitaab kale kuba sugnaa marka muxuu yihi waxaduhu tacriifkiisu dee waa ujeedadu naskhiga tacriifkiisu markay istilaaxaan noqoto inay luqadii uu inoo soo sheegee rafculkhidaabi khidaab koryeelkii weeye allaaxiqi dambeeyey oo wuxuu leeyahay khidaabku sidaan soo sheegnay waa daliilkii qur-aanka ama xadiidka lahaa ee mid hore oo ka dambeeyey dee mid hore ka horeeye ka daba yimi oo haleelayay koryeelka uu kor yeelo wuxuu kor yeelayaa waa inoo dambeeya marka muxuu taa kaga ixtiraasayaa haddii xukumkii sharcigii horee jiray uu meesha kaba baxo laakiin ruuxoo waashay ama dhintay dee takliifkii kaba baxay waxaan markaa xukumka sugnaanshihiisi ugaba baxay ama takliifku uu yahay taa naskhi la odhan maayo waayo waxaan dambe khidaab ma aha khidaab sharciya maaha daliil sharciya maaha bal markaa khidaab laaxiqa koryeelkiisa uu kor yeelo hubuuta xukmin xukum sugnaanshihii maxay ku sugnaadeen bilkhidaabi saabiqi waa xukum sugnaanshihiisi uu kor yeelo xukumkaas dee ku sugnaadeen bilkhidaabi khidaab asaabiqi horeeyey intan bilkhidaabi saabiqina wuxuu kaga ixtiraasayaa xukumkan sharcigee la kor yeelayaa haddii uu bal matalan kor noqdo maya xukumkan uu matalan maanta meesha ka baxay waxa weyaan haddii waxa kor yeelay aanu khidaab hore ahayn wuxuu ku sugnaaday oo markii hore uu inooguba sugnaa dee taasna naski la odhan maayo bal umuurahan intaan shareecadu iman intaan waxyaalahan takliiftee layna amray ama laynagaba nahiyey aanay iman bara'adii asriyad ahaydee ama bara'ata dima xaalkeedu uuba ahaaye ruuxii dee kol haddaan weli wax jirin isaga wax takliif saaraya dimadiisu beri bay ka ahaydoo markaa halkaas waxaasi ficilka la sameeyo ama lala yimaadaa waxay ku sugnaydun bara'ada asliyada ah ee xukum sharciya may ahayn markaa daliilkan dambe hadduu taa kor yeelayo dee waxan uu kor yeelay may ahayn khidaab sharciga wax ku sugnaadayoo shareecaduba jaanibka haddii laga eego waxan salaadan soomkan sakadan wax layna amray iyagoon markii hore jirin oon waajib ahayn ayaa laynagu wada waajibiyey dee wujuubla-oontadaasna xukum sharciya maahine bara'a asliya unbay ahayd ama bara'ata dima marka taasoo kalena la odhan maayo waa naski la odhan maayo waayo xukumkaa hore ama waxaa hore sugnaanshihiisaan khidaab ku sugnayn khidaab ama daliil sharciya aan kuba sugnayn rafcan intana waa iska waxaweya iska xashu oon koryeel uu kor yeelo waa kaas calaa wajin cibaaradan calaa wajin way inooguba sugnayd kii horena waa calaa wajin rafci uu rafculkhidaabi laaxiqi hubuuta xukmi bilkhidaabi saabiqi calaa wajin wej korkii xaal u ahaaday rafcigaasi ama xaal ataa ataadu kitaabkii hore kumay sugnayn waa iska beydka iyadna intanuu ku yar buuxiyey wejkaasoo yime bal iska dhaafataadna calaa wajin wej xaal korkii uu yahay koryeelkaasi lowlaahu haddaan khidaabkan dambe jirin lakaana uu ahaan la daaka xukumkaa la kor yeelayaa la nasakhayaa haabitan mid sugan kamaa huu si uu ahaa unuuba sugnaa oo intana waxa ujeedadu ay tahay bal khidaabkan dambe naasikha ah ama dee waxa weeyaan ee laaxiqii haddii aanu iman xukumkaasi muxuu noqon lahaa xukum mustamir oo socda oo wuxuu taasna kaga ixtiraasayaa haddii bal xukumkaa horee jiree sharciga ahaa ee khidaabka inooguba sugnaaday marka horeba uu qaayo lahaa meel uu ku joogsado uu lahaa ama wax lagu cileeyo uu lahaayo markay ciladii meeshii ka baxday ama qaayihii la gaadhay uu xukumkii isbedelay lama odhanayo isbedelkaas waa naskhi la odhan maayo waayo marka horeba muu sii socdeen ee waxa naskhiga uu ka imanaya waa iyadoo haddii aan naasikhan iman xukumkani mid hadiyo goor jooga oo lagu camalfalo oo istimraariye leh ayuu noqon la oo mithaal haddaan soo qaato ilaahay qowlkiisii wili idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumucati fascaw ilaa dikrillaahi wadaru lbayca beeca kaba taga ilaahay uu yidhi ee haddana ay timi faida qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi oo kale salaada marka laga baxo bannaanida ay bannaanaatay beeciyo wixii la midka ahaaye markii hore laynoogu diiday marka aadaanku dhaco inaan ku shuqloonnoon salaadii kagaba shuqloonno laynoogu diiday bannaanida inoo bannaanaatay taasi lama odhanayo arrinkii hore ee nahyigii aha wadarulbeyc ayay tan dambe nasakhday lama odhanayo marka horeba qaayuu leeyay waa ilaa inta salaada laga baxayo haddii salaadii laga baxo xaaladii nahyigii maba jiro ama kafigaa hore laha ka taga maba jirto ayadan warde ilaahay soo yidhi waxurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruman inta aa ixraamediin uu haddana ilaahay yidhi waidaa xalaltum fasdooduu oo kale arrinkan dambe ah marka xalaal noqotaan ugaadhsada taxriimkii hore xurima calaykum buu nasakhay lama odhanayo marka horeba haayuu lahaa ilaa inta ixraamku ahaa uu joogsan lahaaba haddii ixraamkii laga baxo haddii aanu amarkaa hore iman taxriimkii wuu dhammaan lahaa haayu ku qaysan marka taasoo kale naskhi lama odhanayo naskigu waa wax haddaan daliilka dambe iman xukum lagu dhaqmi lahaa unoo socon lahaa kaas wey intan waa ixtiraaskiisa lowlaahu calaa wajhin xaalo korkii xaal uu ku sugan yahay rafcigaasi lowlaahu haddaan khitaabkan dambe jirin lakaana uu ahaan lahaa xukumkan la nasakhaya daaka xukumkaasi haabitan mid sugan oo mustamira oo markaas markaa wixii qaaye iyo cileen waxyaale markii horeba muddo ku qaydnaa ayaa meesha kaba baxayo naska taa iyaduna baabkeed maaha kamaa huwa si uu ahaan uu sugnaan laha idaa tarakhaa hadduu dibdhaco khitaabkan tarakhaa uu dibdhaco وعن الخطاب السابق في الزمان وقتiga mا kii baعdahu dabadii ahaaday oo min alkhiطاab الثاني khiطاabka labaad halkana inta baydkani waa yar dheeraaday oo halkay kaba cabirayeen bkhiطaabin dee waxa weyaan mutaأkhir oo kale khiطاab mutaأkhira xukunkaa hore oo ka dambeeye kii hore lagu markaas lagu nasakho marka waxay bayd dhanba isaga ka qaatay meel kelima noqon lahayd waxa ay markaa macnuuna yahay khitaabkan wax nasakhaya ee xukum khitaab hore ku sugnaaday nasakhaya waa inuu khitaabkan dambe ka dambeeyey xaggii waqtiga kii hore ee waxay kaga ixtiraasi taasna markaa maxay noqon haddii khitaabkani kii hore uu la xidhiidhsana yahay ay wada socdeen oo uu mar la yimi ha kaba dambeeya xataa ku dhawaaqeen laakiin wax la xidhiidhsan uu ahaa dee naski lama odhanaya takhsiis bay noqon oo umuurihii aynu soo marnay ee shardigii iyo sifadii iyo bal qaayo aanu inoo dhigan oo kale iyo iyadna mukhasisaadka barhkood kuba dareen iyo bal umuurihii bal maalan aynu hore usoo marnay mukhasisaadkii mutasilka ahaa ujeedadu naskiibayo haddana naskiibaa wax ka mida inay waa qayb haddaan gees ka eegno xukumkii caamkahaa ee ka caamka alaa qayb ka mida la nasakhayayo waa tan qayb lagaba reebayo marka taasoo kale ee naskanibo ama daliilkani uu kii kale uu la xidhiidhsany uu la socdo iyada lama odhanayo naskhi ee waxaa la odhanaya waa takhsiise ee waxay tahay waa inuu waqti dee haddaan waqtigu yaanu sii dheeraanin saacadaba yaanu kaba badnaan ama saacadba adigu muddo dheerba yaanu noqoninbe laakiin daliilkaa hore inoo sugay xukumkan daliilkan dambe xukumkii nasakhaya waa inuu ka dambeeyo xaggii zamanka oo fatro ama lagu camal fali kari lahaa bal markaa taas ama dee koley masala iskaba tidhaaha nasku qabla tamakuni min alficli laakiin koley ay kala go-an yihiin oy kala dambeeyaanun si meeshii ay ugaba baxdo mukhasisaadkii mutasilka ahaa oo kuwa aan naskhi la odhanayn bal marka intana ixtiraaskiisu intaa weeye bal hadalku yar dheeraaday koley wixii ixtiraasana waan idiin sheegay laqbadnina laba goor baan laqbeeyey laakiin xaddu waa kaasoo waa daliil sharciya xukum ku sugnaaday koryeelka la koryeelo ee lagu koryeelo daliil dambe oo maalan daliilkan waxaan uga jeednaa waa qur-aankii ama xadiidkii oo ka dambeeye lagu koryeelo kaas baa lagu magacaaba naskhi waaba intaasun qaybihiisii buu inoo gelayaa markaa wuxuu yihi markaa sheekhu raximahu llahu tacaala wajaaza waxa bannaan naskhu rasmi rasmigu waa lafdigii oo la nasakho duuna alxukmi xukumkii duunkii oo iyadoo xukumkii ay markaa dee naskani keenayay uu baaqi yahay oo lagu dhaqmayo qur-aankii oo kale tilaawadii ama lafdigiisii iyo dhigaalkiisii uu dhignaa uu musxafka kuba dhignaa aqrintiisii la aqriyayay la nasakho taasi way bannaan tahay kadaaka sidaas oo kale waxa u bannaan naskhu lxukmi xukumkii oo la nasakho duuna rasmi dhigaalkii iyo dhawaaqii iyo tilaawadii duunkeed oo waxaa kaloo bannaan in masalada aayadan qur-aanka xukumkii ahaa dee camalka iyo dhaqanka uu ahaa in lagu dhaqmo taas in la nasakho iyadoo tilaawadeedii ay baaqi tahay dee qur-aankana aayaadka yidhaaheenba waa mansuukh haaliban waa noocan weeyaan oo aayadii way joogtaa waatan aan aqriayno haddana xukumkeedii oo kale waa xukumka mansuukhee aynaan ku camalfalayn ku dhaqmahayn bal qaybtii dee aqrinta iyo wixii ay axkaam lahayd baaqi haw ahaateen wanaskhu kullin mid kasta oo minhumaa labadan rasmiga iyo xukmka kaba mida naskhigiisuna waa bannaan yahay welibana la nasakho ilaa badalin bedel xaggii looba nasakho ujeeddadu iyadoo jirto wax lagu soo bedelay oo xukun kale oo halkii kii la nasakhay meeshiisii yimi waduuni wabiduuni ilbadeli dhahoo bedelka adduunkii in la nasakhaano way bannaantaho iyadoo matalan aayaddii qur-aanka ayd la nasakho oo ama dee xadiidkiiba wax xukuma oo xukumkiisii lagu soo bedelay aanu jirinna oo biduuni bedel wadaaka markaa kaas ujeeddadu waa marka naskigu yimaado iyadoo xukum kale oo isagii lagu soo bedelay aanu jirin oo halkiisii galay takhfiifun fudaydin weeye xasala xasilay oo dee ilaahay subxaana watacaala inagii inoo fudaydiyey ooy maslaxa hataa inooguba sugnayd markuu xukumkan ama takliiftan intuu inaga nasakhay wax kalena aan halkiisii iman wajaaza waxa bannaan aydan noqode kownu daalika albadeli bedelkaas waa waxaan lagu soo bedelaya xukumkii mansuukha ahaa waana xukumka naasikha ahaanshihiisa uu yahay akhafo mid ka fudud mimaa qad badala kii buree la nasakhay aw ashadda amase mid ka culus oo ka adag mimaa qad badala wixii buray ee la nasakhay taasna way bannaantay ama uu la siman yahay uu musaawi yahay iyadoo amhilada iyo umuurahaasoo dhanba aan sharaxii kuba soo aragnay halkana aynaan kuwa joogjoogsanahayn abyadumaan si guud u suuraynayaaye shaqu wuxuu saddexan bayd inoogu sheegayaa bal qaybo aan loo qaybiyo naskhiga aduu kuwa kaba mid ah ka hore waxa weeyaan oo ambeydka hore uu inooguba sheegay ayaa dee shadriga kuba xigaba naskhigii waa taa tacriifkiisii aan soo aragnay naskhigu umuuraha uu ku imanayana waa qur-aankii iyo xadiidkii labadubana wuu jiraa umuuro laba nasakhay labada dhinacna kutub culimmadu ay kuba qoreen ay u alifeen baa jira balse qur-aanku ha badnaatee laakiin axaadiidana kutub dhowray way jiraan qaybo markaas dee muhima oo madbacaysan kutubtaasa labada dhinacba maanta way jiraan weye oo kutub aada u muhimina oo dee iyadoo qawaacidii iyo dawaabidan ay kaba hadlaysa haddana amhiladii barhkoodna abwaabtii fiqiga ahayd ay ku baabaysan yihiin marka xagga axaadiida sida kitaabka alictibaar fi naasikh walmasukh min alaathaar ee xaazime oo kale iyana way jiraan dee qur-aankana way tacadudeenba haddaba bal markaa maxaa qaybaha kaba mid ah uu leeyahay waxa bannaan rasmiga wuxuu wadaa waa aqrintii tilaawadii dee kol haddii la aqriyana qoraalna way leedahay rasmigii oo musxafkiibay kuba sugan tahay marka maxaa bannaanba bal qur-aankii haddaan eegno in aayaddii qur-aanka ahayd tilaawadeedii iyo aqrinteedii la kor yeelo oo aayad qur-aanoo la soo dejiyey oo la aqriyi jiro oo lagu tukan jiray in lafdigeediiba la nasakho laakiin xukumkii uu baaqi yahayoo xukumkii ay faa'iidayaysa uu baaqi yahay marka waxa ay ka dhigan tahay meeshii aayaddan qur-aanka ahayd ama dee xadiidka laba jaanib bay yeelanaysaa ama axkaamo kala duwan bay leedahay axkaamihii waxaa kaba mida bal qur-aankii haddaan eegno xukumkan xagga lafdiga axkaamtan uu leeyahayoo dee waatan waa la aqriyayaa xarafkii la aqriyaba toban xasanaa laga helaya salaadii baa lagu tukanayaba taa tilaawadiisii lagu cibaadaysanayo ruuxii bal junubkaayoo kalema aqriyayo ruuxii muxdadkaa ma taabanayo bal umuurahaasi waa axkaam tilaawada iyo aqrinta ku xidhan umuurana waa xukumkan ay kulansa aayadu ee laynaga doonayay inaan fulino markaa way kala hai karaan way kala hari karaanoo iyadoo mid la namasakhay ayaa kii kala joogi karaa markaa ka hore muxuu kaba dhigay in tilaawadii la nasakho tilaawadii haddii la nasakhayna axkaamtii xaggaa ka imanaysa o dhan meesha way ka baxday salaad laguma tukan karo oo salaad ruuxu kuma tukan karo oo kale xaggii bal maalan ruux muxdatha taabashadii oo kale iyo ruux janaabaysan aqrintii ama tuxaayodaa iyo waxyaalahaasna axkaamta xurmadii xagga ahayd meeshu way kaba baxaysaa iyadunoo axkaamtii jaanibka ahayd waa la nasakhay markaa ma jirtay ka dhigan tahay laakiin maxaa iskaba baaqi ah xukumkii kale iyo dibnisadaysay waa maalan de aayadan rajmiga ee culimmadu halkan miaalka ugaba dhigaan ee keenaysa in labadii adugu ama cidii ruuxii muxsana ee zina la yimaada la rajmiyo oo kale aayadda laftigeeda culimmadu way noo soo naqliyaan in saxiixa bukhaariyana waxaa kuba sugan cumar inuu yidhi aayaddaas waa la soo dejiyey waanu aqrinay waanu fahamnay markii dambe laakiin tilaawadeedii waa tan la nasakhay xukunkiisa waa baaqi markaa taasi waa mid ta kaluu sheegaya maxaa bannaan waa jaanibka badane in tilaawadii oo joogta aayadda ay qur-aankii ku qoran tahay xukumkeedii oo la nasakho aayadan ciddadee in sanad ay ciddada dumarku ciddo tirsadaan baa kaba mida musaabarada ruuxi uu toban ruuxoo gaala aanu ka cararina wuu adkaystuu la dagaalamo taas baaba kaba mid noqonaysa iyo dee umuuraha kale walow barhkood ay badiyaan oonay saa arrintu ahayn aayaadku aanay badnayn bal marka aayaadka kale qur-aanka ah iyagna xukumkani kuba yimi taas tilaawadii way joogtaayoo salaadii baa lagu tukanayaaoo xarafka waa qur-aanbay xaggaa jaanibkaa kabatay wixii axkaamee qur-aan jaanibkaa lahaa way leeday laakiin camalkii la fulinayumbaa meesha kaba baxay oo xukumkii taasna waana tan dee badanba jaanibka badan maxaa banaana wuxuu leeya labadiiba meesha inay kaba baxaan tilaawadii iyo iyo tilaawadii ay kaba baxaan iyo waxaweyn xukumkiiba dee sidaa aayad matalan saxiixa muslimee kuga sugan markii hore la soo dejiyeyba cashar radacaatin waxa weeyaan dee oo toban radco oo dee naaska uu ilma ruux haween aan dhalin naaskeeda uu jabaa yuxarimna weeye taxriim bay keenayaan oo kale dee markii dambana khamsu macluumaatin baaba meesheedii timi xataa khamsadii maanta ma jirto walow xukumkeedii dee jawaanib culimada ama dawaaif kaba mida shan radca ay tahay ta taxriimka keenayso xukumkii uu baaqi yahay oo aayadii rajmiga jaanibkaasna ay taasi la mid noqon doonto bal haddaba taasoo kale tilaawadii iyo xukumkiiba meeshiibay kaba baxeen bal intuba way bannaan tahay taasi waa inta hore uu inoo sheegay taqsiim labada uu qaybiyey marka xukumkii la nasakho maxaa bannaan in xukum kale meesha yimaado waana ta badan xukum kaleo badiilkiisii uu yimaado wamaa nansakh min aayatin wanusiha naati bikhayri minha wamila aayaddaasay tilmaamaysa in wax kale ama lamida ama kaba khayr badan ilaahay keenayo subxaana watacaala bedelkeedii taasi way bannaan tahay waxaa kaloo bannaan iyadoo xukumkii la nasakhay oo wax lagu soo bedelayna aanu jirinoo xukum kale aanu jirin oo markaa ay noqonayso intaanay aayaddaa hore soo degin xaaladu siday ahayd baa lagu noqdayba markaasoo wax markaa xukumoo halkaa ku tacalluqsanay aanu jirin taasna way bannaan tahay culimmada qaar baa taa hadalkaba keena taasna waynu soo aragnay bal qolooyinkii qowlkaalaase shanqiidii iyo sharaxii horaan kuba soo aragnay laakiin culimmadu waxay ku miithaaliyaan laba aayadood oo iskuba xiga oo suuratlmujaadila kuba sugan oo ilaahay ta hore uu ku amray dadka muminiintii markay doonayaan rasuulka ilaahay inay la sheekaystaan ama ay la faqaanba inay horta sadaqa la sii baxaan aayaddii ku xigtayna ay ahayd ilaahay waa idinka tooba aqbalay tiina lagaba daayey wax bedelo oo haddana marka munaajaad la doonaya lagu soo bedelay may jirin bal taasoo kale iyadna waa shay bannaan marka wuxuu leeyahay markan uu naskhigu biduuni bedel noqdona waa takfiif ilaahay subxaana watacaala inoo fudaydiyey arrin kale ayuu marka weli taqsiimkaas soo wada bedelka haddaba markay noqoto bedelna wuxuu leeyahy bedelku mid la siman kii hore inuu yahay xagga sinaanshu waa inaga ficilkeenna oo sida dee istiqbaal baytulmaqdis iyo istiqbaalka kacbadu marka inaga la eego culays ama midna ka kale inoguma fudo weji aan u jeedsanayno uun walde kala nafci badan inay kala duwan yihiinba bal markaa ama dee waxa weye marka hore la arka inay dee labada beyti aanay isku mid ahayn inuu bal marka ay isku mid yihiin iyo in kan dambe ee yimi uu kaba fududyahay kii hore oo taasna ay takfiif ay tahay iyo inuu kan dambe kii hore kaba culisaya intuba amhilay leedahay kitaabkii hore sharxia u laabmaysan bal intaa weeye intuu halkan inoogu sheegay laqadan ku laabmaya wajaasa waxaa bannaan nasku rasmi higaalkii waa tilaawadii iyo lafdigii oo la nasakho duuna alxukmi xukumkii dee aayadani ay kulansatay ama xadiidku iyo ta adduunkii oo iyadoon xukumkii la nasakh inuu baaqi yahay kadaaka saasoo kale jeejuusu waxa bannaan naskhulxukmi oo sida taasiba ay u bannaantay u bannaan xukumka nasakhitaankiisa la nasakho duuna rasmi qoraalkii ama lafdigii iyo dee dhigaalkii ta adduunkii oo rasmigii oo baaqiya xukumkiina uu nasakhmo la nasakho wanaskhu kulli mid kasta oo rasmigii iyo xukumkii kaba midana waa bannaan yahay minhuma labadooda kaba mida in laba nasakho weliba ilaa bedelin waa maca bedelin iyadoo dee bedel maciyo uu meeshii imanayo badiil xukum kale oo halkiisii yimi kii la nasakhay waduuni wabiduuni bedelin bedel la-aan iyadoo wax soo halkiisii soo bedelay aanu jirin wadaaka marka uu naskigu biduuni bedel noqdana kaasi takfiifun fudaydin weeye xasala xasilay oo dee rabbi subxaana watacaala inoo fudaydiyey wajaaza waxaa bannaan aydane kowsa dee kuwa horeba suurooyinkaasi ay u bannaan yihiin kownu daalika albedeli bedelkaas lagu soo bedelay xukumkii la nasakhay ama kaa lagu soo bedelay ahaanshihiisa uu yahay akhafa mid ka fudud mimaa qad badala ayuu ku tacalluqa aw ashadda ama mid ka culussa markii hore oo ay dahay dee dadka markaa ninkii doonaana uu iska soomayay markii ugu horreysay soomka la waajibay ninkii doonaana uu fidye u bixinayay khiyaarkaasi jiray ama takhyiirkaas markii dambana ilaahay subxaana wa tacaala uu dee yidhi faman shahida minkum mushaara falyasumu la joojiyey jaanibka ruuxii aan isagu si kale u kari waayin ama aan cudurdaar lahayn ruqso lahayn sharciga inuu soomo uno fidyaani kaba ansaxayn oo kale kii hore waa ka culus yahay ow ashadda mimaa qad badal intuba way bannaan tahay bal haddana taqsiimyada ama waxyaalihii layskuba nasakhaya ayuu ama jawaanib kale uu kaba hadlayaa abyaada dhowrka ah waanaan israacinayaa wuxuu idhi uma alkitaabu kitaabkii yunsakhu waa la nasakhayaa bilkitaabi kitaab baa lagu nasakhayaa oo aayaddii qur-aanka ahayd aayad kaleo qur-aana ayaaba nasakhaysa taasi waa shay waaqicana ka sunnatin sida sunno oo kale ka naska sunnatin oo tunsakhu fadu iska zaa'iday noqone bisunatin sunno lagu nasakhayo macnaa waxa weeye waxaa bannaan qur-aankii qur-aan in lagu nasakho say u bannaan tahay aynu waaqicna u tahay xadiidkii in xadiid nasakho sida kuntum nahaytukum can ziyaarati alqubuuri alaa fazuuruhaa oo kale fazuuruhaa dee nahyigaasii ka dambayseen walam yajuus ma bannaana an yunsakha in la nasakho alkitaabu qur-aankii bisunatin xadiid lagu nasakho siday culimmada bacdigood ay kuba tagaan oo shaaficiya ay kaba mid yihiinoo dee isku qudwo maaha isku rutbo maaha midna waa qur-aan midna waa xadiid marka in aayad qur-aana xukum kuba yimi xadiid nasakho taas buu leeyahy iyadu ma bannaano marka waa in naasakhiya mansuuqu calaqal ay quwada siman yihiin markan dee waxa weyaan la isku nasakhayo waa siday culimmada qaar kuba tegeen bal cagsuhu kaa cagsigii sawaabu sawaab weeye cagsiguna muxuu noqonayaa wa an tunsakha sunnatu bilkitaab in xadiidkii la nasakho oo kitaabkiina qur-aankii waa ka xoog badan yahaye uu nasakho taas iyadu waa sawaab waduu tawaaturin tawaaturkii u saaxiibkaa si axaadiida kii mutawaatirka ahaa nusikha waa la nasakhay bimilihi mid lamido macnaa waa la nasakhaya waxa bannaan in lagu nasakho mid lamid oo mutawaatira wayruhu wahayrulmutawaatiri ka aan mutawaatirka ahayna waa kii axaadiistii aaxaadkuna falyuntasik ha nasakhmo bikayrihi kayrka ujeedadu kii aan isagu axaadiista aaxaadka ahaydna wixii aan isaga ahayn oo maxay ah mutawaatirkii waa ku nasakhmaya dee xadiid kaleo axaadna uu nasakhayaa wakhtaara qowmun qowm waxay doorteen naska maa kii tawaatara tawaature alifta waa lidlaaqe naasakhitaankiisa la nasakho bikayrihi mid isaga kayrkii oo aan mutawaatir bahayne axaada laguba nasakho taas bay doorteen wa cagsuhu kaa cagsigii oo iyadoo axaadkii la nasakho mutawaatir nasakhaya xatman go-naanba oo iyada dee hadal kama taagne yuraa waa la arkayaayo iyada way bannaan tahay khilaafiyana way bannaan tahay xadiid axaad in xadiid mutawaatir uu nasakho bal waxa weeye intana muxuu sheekhu inooguba sheegay abyaadan wuxuu inoogu sheegayaa bal si umuurahan adiladan ee waa tan aan nidhi khitaabkan ama naasikhu wuxuu noqonayaa un qur-aan ama xadiid ijmaac ma noqonayo qiyaasna ma noqonayo adiladaa kale ma noqonayo ee waa qur-aanka la nasakhaya ama dee waxa weyaan ama waxa weyaan waa aayad qur-aana naasikhuna muxuu noqon ama aayad qur-aan ama xadiid xadiid baaba la nasakhaya naasikh aayad qur-aan ama xadiid buu noqon intaa weeyaane laakiin ijmaacii lama nasakho isna wax ma nasakho qiyaaskina saasoo kale dheh bal markaa haddaba taqsiimyadii kol hadday intaa inoogu soo koobmeen qur-aankii iyo xadiidkii iyaga dhexdoodii siday arrintu noqonaysaa marka muxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala yada qur-aan ama aayad qur-aana dee oo maalan markii hore soo degtay haddii aayad qur-aan oo ka dambaysay ay nasakhdo taasi waa shay waaqicana waana shay jaa-isa taasi iyadu waa mid qur-aan qur-aan nasakhay xadiid isaguna bal walow kala qaadi doono mutawaatirkii iyo axaadkii hadduu xadiid nasakhayana ee kol haddii qur-aankiiba qur-aan nasakhaya xadiidna xadiid waa nasakhaya taasna khilaaf kama taagna walow hadhow mutawaatirkii iyo axaadka aan arki doono taqsiim yaroo hoose laakiin maxaa meeshii soo baxay aayad qur-aana ayaa meeshii jirtay xukun bay faa'iidaynaysay xadiid baa jira ka duwan wixii aayaddaasi ay faa'iidaynaysay oo dee kaba dambeeyey xadiidkaasi miyuu nasakhaya aayaddaas qur-aanka mise ma nasakhayo isagu wuxuu kaba cabiray waana shaafici qowlkiisiiye xadiidku aayad qur-aana ma nasakhi karo oo dee isku rutbo maaha isku quwo maaha marka qur-aankiibaa ka quwo iyo rutbo sarreeya saa daraaddeed xadiidku anwaacdiisaba isku daro ma nasakhayo taasi waa qowl laakiin aimo kale ah waxay iyagu qabaan oo bal dee shaaficiya keyrkoodba leh waxaa la nasakhayaa xaggan maaha lafdigan imika maanta wuxuu kuba imanaya waa xukumkiibuu ku imanaya xukumkuna dalaaladii dee imika subuudkiisii oo qadciga qur-aankii ayaabay dalaaladiisu daniyo noqonaysay oo ixtimaalla ay kuba sugnaayeen markaa xukumkaa dhici karto dalaalo daniya inooguma sugan oo subuudkiisa uu dani yahay ayaa nasqigu kuba imanayayo markaa waa iska jaais bale hadalkaa waxay kuba sugnaadeen sharaxii baan kuba soo aragnay bal taasi waa mid ama iyada in sunnihii la nasakho qur-aan uu nasakhayo taasi iyada waa wax sawaaba oo dee cidi hadalkamay keenin arinta kale uu meesha kala sheegay bal xadiidka haddaan dib ugu laabano xadiidku hadduu mutawaatir yahay dee waa qadciyo hubuut marka horta waxaa nasakhaya mid laba mid oo mutawaatiri waa nasakhaya laakiin waxa weeyaan xadiidka hadduu aaxaad yahay mid aaxaadi waa nasakhaya intaas waa inta uu horreysiiyey laakiin miyay dhacaysaa xadiidka oo mutawaatir oo qadciyo hubuut xadiid aaxaad oo hubuudkiisuba dan yahay inuu nasakho taa qowm baa manciyey qowmkaa manciyeyna asalkii hore kuba socdaanoo ah in loo baahan yahay naasikhan iyo mansuukhani xaggii quwada inay ku siman yihiin oo isku quwo ama isku rutba yihiin si naasikhan uu u nasikhi karo mansuukha dee uu la rutbada ahaa ee haddii naasikhu uu ka martabo hooseeyo iyada oo taasoo xaggii quwadii ugaba hooseeyo ma nasakhi karo saa daraaddeed xadiidkii axaad xadiidkii mutawaatirka ma nasakhayo taaba weeye laakiin de sidaa qur-aankiiba aimada qaarkood ay u doorteen in xadiid nasikhi karo waa xukumkii oo dalaaladiisu dani tahay kolli naskigu wuxuu kuba yimaada ama inta badan dalaaladiisu ay dani tahay ayay halkana u doorteen xadiidkii aaxaad kol hadduu inoo sugnaaduu saxiix yahay inuu xadiidka mutawaatirkaa nasakhayo waa xaggii xukumka iyo istimraariyadiisii waxaa la nasakhay jaanibkaasna hubuudkii kuma xidhna ee qadciga ahaa ee bal matalan hubuudkiisii qadciga ahaa ee istimraariyadani dani bay noqon inuu xukumku saasuun uu ahaado waa shay daniyo ayay noqon markaa jaanibkaasi weeye waxa naskiga kuba imanaya bal intaa weeye inta uu abyaadan sheekhu inooguba sheegay sharaxna waa haysataan kolley malaa taqdiyaan dee hadalkaba dheerayninbe sharaxii horena uu kaba sii bastisna aynu soo marnay waa u laamaysaane laqbaduma dib ugu laabmin uma alkitaabu kitaabkii yunsakhu waa la nasakhayaa bilkitaabi kitaab baa lagu nasakhayaa ka sunnatin sunno oo kale macnaa way bannaantahay in kitaabkii kitaab lagu nasakho say u bannaan tahay ka sunnatin sunnihii in laba nasakho fa tunsakhu fad waa iska saa'id baan tunsakhu la nasakhayo bisunnatin sunno oo iyadu ujeedadu waxaa bannaan kitaabkii kitaabka in lagu nasakho sunnada in sunno lagu nasakha way bannaan tahay walam yajus ma banaana an yunsakha in la nasakha alkitaabu kitaabkii bisunnatin sunno laguba nasakho bal cagsuhu cagsigii oo ah an tunsakha sunnatu bilkitaabi sawaabun kaas baa sawaab ah waduu tawaaturin tawaaturkii u saaxiibka ahaa bal axaadiidiiba nusikha waa la nasakhay bimili mid laba midoo mutawaatir kale ayaa nasakhaya oo dee isagii la quwo ah wagayruhu mutawaatirka kayrkii isaguna falyantasikh ha nasakhmu macnaa waa la nasakhayaa weeye bikayrihi dee waa mutawaatirka kayrkii oo ujeedadu iyo ama mid aan kayrkii ah oo maxay noqonaya kayrkii axaadkii oo kaba soo qaad dee mutawaatirka waa nasakhaya axaadna dee la quwiina wuu nasakhayaaba weye oo bal matalan taas waa waduu tawaaturin bimilihi nusikh weeye oo macnaa xukmu mutawaatir oo min kitaab ama sunno ah ayaa mutawaatirkii laguba nasakhaya wagayruhu oo macnaa waa kii aan mutawaatirka ahayn oo axaad ah ayaa maxaa laguba nasakhi bikayrihi oo dee isaga axaadka waa nasakhaya falyantasakh wakhtaara waxay doorteen qowmun qowm naskha maa kii nasakhitaankiisii tawaatara tawaaturay oo macnaha xadiid mutawaatira ama mid mutawaatiray oo qur-aankuna waa mutawaatirun xadiidkiina qeybbaa mutawaatira kii mutawaatirkaa in la nasakho bikayrihi mutawaatirka kayrkii oo ujeedadu xadiidkii axaad hadduu sugnaa hadduu saxiix yahay kolley shuruud baanu naskhigu leeyahayoo kala horeynta tacriif baan kaba qaadane inaan la jamcin karahayn labadanna waa shardi haddii la jamcin karayo naskhi loomama baahna labadii daliilba waa lagu wada camal falaya inay naskigii mid baa laga tegayaay laakiin marka la jamcin kari waayo ay dee tacaarud kulliina tacaarudkaasi uu kaba dhexeeyeen la jamcin karahayn ayaa xukumkan iman haddaba waa cagsuhu kaa cagsigii cagsigu maxay noqon naskumaa tawaatira buu ahaaye bikayrihi waa nasku kayrilmutawaatiri mutawaatir bay markaa noqon kii aan mutawaatirka ay nasakhitaankiisii la nasakhaye mutawaatir lagu nasakhayay xatmankaasi isagu go-naanba iyo khilaafkiiba yuraa waa la arkaya isagu waa jaais weeyaan waayo dee inay kan kale uu ka rutbo weeye uu ka quwo sarreeyaaye iyada hadalkama taagna waxaan khilaafku jira waxa weeye sunna miyuu xadiid qur-aan nasakhaya waa mid xadiid axad xadiid mutawaatira ma nasakhaya taas baa khilaafku uu yahay khilaafkuna jaanibku uu kaba yimi waa xaggan quwaday eegeen laakiin qolooyinka kale ee yidhi waa laysku nasakhikaana jaanibkay ictibaariyeen ama halkay yidhaaheen naskhiga kuba imanaya waa ta aan soo sheegna hadalena shaafici baa qolalkaa mid ka mida qaba kama dhignay in aimmadii madhabtuna ay qowlkiisaa wada qabaan ee dee jaanibka kalaabay in badani saxiix yeelaan allah subxana watacaala cala calam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله